galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa shan iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun toddobiyo toban idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo jacfar kuukay taliyaha guutada xoreynta galgaduuda bari genaraal maxamed axmed tredisho ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ururka al-shabaab ka dileen in ka badan konton maleeshiyaada howlgallo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaankaasi taliyaha ayaa howlgalladan uga waramay waryaha v o ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
deegaanadii hore ciidanku uga soo baxay adiga ilaa iyo bishii sanadkii hore oo sida galcad iyo misgawaay iyo halkaas iyo budbud iyo kadib howlgallo badan oo ciidamadu sameeyeen al-shabaabna lagu wiiqay awooddiisii loogana dilay dad badan oo maaragtay nimanka al-shabaabka ahaa howlgalladii ka dhacay meeshaas ilaa konton iyo kow nin ayaa looga dilay goobaha howlgalladu ka dhacayna waxaa ka mid ah sida budbud oo kale iyo bood muuqokori ilaa eriyadaas
tirada hadda aad ii sheegtay oo ilaa iyo koob iyo kontonka ah ee al-shabaab aad sheegteen inaad ka disheen waa tiro aada u badan mar haddii goobihii aad ka howlgalayseen aad isaga soo baxdeen markii ay ciidanka ethoobiya soo guureen sidee suurtagal ku noqotay meel aadan ka talin in tiro intaa la eg oo al-shabaab aada dishaan
waxay kusoo hortogashay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu adeegsaday taktikadiisii iyo iyo xeeladiisii militarinimo waxaa kaloo halkaas ciidanka la shaqaynayay niman deegaanka ah oo hubaysan oo cadowgaas iyagana ka soo horjeedo ama hore uu u dhibaateeyey oo xoolahoodii waxooda u dhacay oo deegaanada aad u kala yaqaano howlgalladaasi markaa inta badan waxay dhici jireen habeenadii ayay dhici jireen oo cadowga la weerari jiray inta lasoo sahmiyo oo dad loo dirsado sidaas ayaa isagoo meel deegaankiisii oo markaa uu difaaca uga jiray loogu tegi jiray halkaasaa lagu dilayay laga ceyrinayay difaaciisii halkaas ayaa marka ay ka fududaatay iyadoo indhaha hore ama dadkaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaalmeynayay ay yihiin dadkii deegaanka oo aad iyo aad cadowgan uga soo horjeeda marka maxaa khasaare ah oo ciidanka dowladda soo gaaray mar haddii aad sheegtay koob iyo konton inaad ka disheen al-shabaab maxaa soo gaaray dhimasho ama dhaawac ciidanka dowladda ee deegaanada ka howlgalaya koob iyo kontonku maahan koob iyo konton oo hal maalin la dilay maahan ama hal habeen la dilay waa ilaa iyo bishii maxaanku idhaahdaa laba kun lix iyo toban bishii labiyo tobanaad ilaa iyo bishan hadda sanadkan cusub bishiisa koowaad waayey waa dhowr jeer oo howlgalla dhaceen oo laysku dardaray wixii dhibaato cadowga la gaarsiiyey laysku daray waaye konton iyo kowda ciidanka waxaa intaas isagana khasaaruhu gaaray hadda al askari ayaa howlgalkii ugu dambeeyey hadda uga dhintay sideed kalena waa uga dhaawacmeen ciidanka wax kaloo khasaaraha oo ciidanka ka soo gaaray ma jirin waayo howlgalku wuxuu ahay howlgal qorshaysan oo aan gaadiid iyo maxaanku idhaahdaa wax waaweyn oo socdaa aysan jirin oo ahaa ciidan keliya ayaa hawshaas fulinaya deegaanadii aad tagteen oo aad isaga soo baxdeen meelo badan oo ciidanka dowladda ay ka baxeen dadka shacabka waxyeello ayaa soo gaartay ogaanta wax dhibaato ah oo dadka shacabka loo geystay iyo dhibaatada haddii ay jirto shacabka soo gaartay soo mas-uuliyaddeedu maahan cidda qaadaysa ciidanka dowladda oo aad adigu madaxda u tahay qaybtan
ciidamadu deegaanadii hadda kuwan annaga hadda madaxda ka nahay deegaanadii ay ka soo baxeen runtii deegaanada kale oo laga baxay way ka khasaaroyar yihiin shacabku runta inta badan ciidamaday soo raaceen ay la socdeen kadibna maxaanku idhaahdaa adiga waqtiyada dambe oo xoolahoodii iyo la dhibaateeyey ayay si yaryar ugu noqdeen meeshaas hadda khasaaraha ee shacabka halkaas ka soo gaaray waxaa weeyaan ama aan hayno inta badan xoolahay ka dhaceen oo aad iyo aad uga dhibaateeyeen naf ahaan dhibaato saas oo hadda shacabka ay gaarsiiyeen ma jirin toddoba qof ay dileen sida naloo sheegay shacabka intiisa kale aad iyo aaday u nabad qabaan laakiin xoolihii ayay aad uga dhaceen oo waxaa dhibaato keentay abaartii iyo hadda waxaa iskula kulmay iyo xoolihii oo ay al-shabaab ka dhaceen shacabkii soomaaliyeed mas-uuliyaddana haddee maxaanku idhaahdaa annagu waajibaadaan ku shaqaynaa waajibaadkiina la siiyaan qaadanaynaa oo ciidan amar qaataan nahay oo dowladeed cid walba oo maxaanku idhaahdaa awooddeeda leh inay goobtaas xajisatana waa inay xajisataa hadda lafteeda goobo badanoo waxaa jira dib looga xoreeyey sida bood oo kale oo ay ciidanku hadda degan yihiin oo budbud u jirta ilaa iyo maxaanku yidhaahdaa labiyo toban kilomitir halkaasoo ciidanku hadda ay degan yihiin marka wax dhibah oo kale meesha kama jiraan ciidankuna mar walbaba waxaan rajaynaynaa inay mar kasta awooddiisu way sii kordhaysa hadduu ilaah yidhaahdo waana lagu tegi doonaa wakhti ciidanku iyo shacabku ay isla jaan qaadaan horena waa isla jaan qaadeen waxaan rajaynaynaa ciidankuna inuu maxaanku yidhaahdaa wixii hadda ka dambeeya uu ka bixi doono insha allah inuu kusii tiirsanaado gacan kale
dalka waxa uu yeeshay madaxweyne cusub oo ciidanku ay aada u soo dhoweeyeen maxaa laga filan karaa ama maxaad ka filan kartaan madaxweynaha cusub midda kale ma jirtaa waxyaaba aas dheelaadeen haddii madaxweynaha uu wax ka qabto ciidanka awoodooda kor ayay usoo kici lahayd
waa mahadsan tahay aad iyo aadaan ugu hambaleynaynaa madaxweynaha cusub mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waa soo dhoweynaynaa waa madaxweyneheeni ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaan ciidamada qalabka sidana aad iyo aaday ugu hanwen yihiin madaxweynaha inuu wax badan ka bedeli doono wixii dhibaato ah oo ciidamada hayana dee annaga madax naga sarraysaa jirta oo gudbisa laakiin waxaa uun xaqiiqo ah ciidanku inuu aad iyo aad u dhibaataysan yahay ciidanku inuu u baahan yahay in wax laga bedelo habkiisa difaaceed ama habkiisa ciidan ama habkiisa qalab hadday tababar ahaan laheyd hadday qalab ahaan laheyd waxaan rajaynaynaa wax badan inay isbedeli doonaan aadaan ugu hanweynahay madaxweynaha iyo dowladdiisa inay ahmiyadda siin doonaan ciidamada qalabka sidoo dhan guud ahaan
kaasi waxa uu ahaa genaraal maxamed axmed tredisho oo uu waramayay waryaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane